wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhawaada akhbaaraadka subax saakaan idiinayna kuwooda ugu waaweyn dowladda federaalku oo sheegtay in ciidamada xoogga dalka soomaaliya ay burburiyeen fariisin ay dagaalamayaasha shabaab ay ka goodoominayeen magaalada baydhabo mudooyinka jubbaland uu kulamo siyaasadeed ka wado gobolka gedo ee soomaaliya shabeelle oo bilaabay dhexdhexaadinta beelo dhowaan ku dagaalamo gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalk ee soomaaliya oo howlgallo xoogan ka wada xadka gobollada galguduud iyo shabeellada dhexe beelaha dega deegaanka haabaay uu soo bandhigay heshiis sharci dhuleed oo ay la galeen ganacsato soomaaliyeed dibaddana waxaa ugu dooran israa'iil oo go-aan cusub ka soo saartay muslimiinta heesta dhalashada mareykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
markale subax wanaagsan dhegeystayaal saakay waa jimco taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqsheen waxa ayeen qodobada warka iyaga subax kuwooda ugu dooroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan haddii aanu ku biloawno magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo dhowaan ay goodoomiyeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayaa dowladda federaalk ee soomaaliya waxay sheegtay in howlgal ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya lagu burburiyey fariisin ay ka goodoominayeen dagaalamayaasha shabaab magaaladaasi xarunta kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgalkan qorsheysan ku burburiyey jidgooyooyin dowladdu ay sheegtay inay kooxda shabaab xarun ay ka dhigteen kuwaasi oo ku yaalo deegaanka jameeco la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka baay xaruntan lagu burburiyo howlgalkan ayaa la sheegay inay ka mid tahay fariisimaha oo ay dagaalamayaasha shabaab ay ku lahaayeen gobolkaasi baay islamarkaasina kooxdu ay ka goodoomisay guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada xarunta u ah maamulka koonfur galbeed ee baydhabo howlgalladan oo dhacay maqribnimadii xalay ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha shabaab oo gaaraya ilaa iyo shan iyo toban sida dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay war lagu baahiyey warbaahinta dowladda waxaana gebi ahaanba la burburiyey goobtan la sheegay in jidgooyooyin ay u aheyd dagaalamayaasha shabaab goobtaas oo ay ciidamada dowladdu ay fasaxeen gaadiid dadweyne oo halkaasi ku xanibnaa ayaa lagu yidhaahday war qoraal ah oo goordhow kasoo baxay aaniraada xalay kasoo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya howlgalalkii labaad ayay ciidamada dowladda soomaaliya muddo afar iyo labaatan saacadood gudahood ay ka sameynayaan wadadan isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo gaar ahaan inta u dhexeyso leego iyo buraha kaba halkaasi oo fariisan ay ka dhigteen dagaalamayaasha shabaabkana goodoomiyeen magaalada baydhabo halkaasi ayaa kooxdu waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku xaniibtay gaadiidka dadweynaha ee isku xidha magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo ama isticmaala wadooyinka isku xidha muqdisho iyo baydhabo shalay ayay ahayd markii dagaal dhex maray ama shalay ayay ahayd markii sidan oo kale dagaal ka dhacay gobolka baay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku guuleysteen in ay sidan oo kale ay ku dilaan dagaalamayaal ka tirsan shabaab geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino mid ka mid a beelaha dega deegaanka haabaay ayaa soo bandhigay heshiis oo ay markaasi ama heshiis sharciyadeed oo ay la galeen ganacsato soomaaliyeed sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryahayaga ah cabdisalaam juulo shaakir mid ka mid a beelaha soomaaliyeed ee dega gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaanka haabaay ee barisamatan ayaa soo bandhigay heshiis sharciyeyn dhuleed ah ay la galeen ganacsato soomaaliyeed si loo deegaameeyo dhulkaas heshiiskan sharciyeynta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qeybaha kala duwan ee odayaasha beesha xildhibaano aqoon-yahano iyo dhallinyaro odayaasha ayaana caddeeyey in dadka baraha bulshada ka hadlaya aysan mas-uuliyad ka saarneyn dhulka haabaay ugu horeyn waxaa gogasha furay nabadoon xasan xuubey cali meesha aan joogno waxaa lagu magacaabaa haabaay garabcad waxaan maanta gogol u dhignay beelweynta mataan cabdulle annagoo rabno inaan martiqaadka maanta aan u samaynay ku dambaqno heshiis aan la galnay shirkad in dhulkan ay noo soo sharciyeysa aan kula heshiinay waxaa ayaanahan dadka ku batay dhulkii haabaay waa la gatay dad kooban oo shakhsiyaad ahaana gatay warkaas ayaan waxaan rabnaa inuu maanta meesha ka baxo dhulka ku yaalla haabaay oo hadda aan taagannahay bariisamantaan haabaay deegaanka bariisamantaan haabaay waaye meesha aan taagannahay haabaay ayaa lagu magacaabaa waa deexda haabaay deexda haabaay maadaama dhulka aan ku heshiinay in dukumiinti loo sameeyo oo milkiyadda hadda lagu leeyahay wixii ka dambeeya dukumiinti ay ahaato ayaa waxaa dadka eh, inta badan dadka eh, loo sheegay in dhulka la gadanayo dhulkaa lama gedi karo waxaa dhulkaa nabadoon ka ah toddoba toddoba nabadoon iyo nabadoonkoodii ah maanta meeshaan ku dhan beelweynta saddex mataan cabdulle oo ayaguna warkayna adeerka ah haddana waxaa adeerka ah bariisa mantaan oo deggan bashaqle iyo caliyaale dhammaan waxaan isla qaadanaa dhulkaas in dukumiinti lagu lahaado nabadoonka guud ee beeshaas xuseen cali nuur ayaa dhankiisa goobta ka hadlay meeshaan joogna waa haabaay garabcad waxaan ahay aniga bariise haabaayna marka la yidhaaha nabadoonkoodii dhulki dadka dhulka waa jeclaaday dhulki qaaliyow noqday waqooyi waxaa naga saarayna ma la yidhaaho duuliye maaxay duuliye maaxay dhulkoodii waa sharciyeysteen koonfur waxaa naga saarayna ma la yidhaaho diinla haabaay iyukana waa sharciyeysteen unukana waa isu nimid waxaa la yidhi dhulka heemihii laguma hay karo cawo madoobaa la abiraha aasa la kala boobaa ee ha la sharciyeeyo isagoo sharciya oo noo sharciya oo dukumiiti leh saas aan ku wadaagnaa ku qaybsanno aniga alxamdulilaahi rabbialcaalamiinahe qaar ka mid ah toddobada nabadoon ee beeshaas ayaa iyaguna sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskan magacayga waa maxamed maxamuud dhagaweyne shagxiyo loo yaqaano waxaan joognaa maanta deexda la yidhaahdo haabaay aan isku afgarannay waana lagu heshiiyey waana lagu faataxaystay ilaahay idankiis aniga waxaan nabadoon ka ahay cid la yidhaahdo xasan yabarow heshiiskaas waa qaateen aniga waxaa la yidhaahaa nuur maxamed muudde beelaha oo haabaay toddobada oday ah halka ahay maxamed dhiblaaba hoggaamiyaa dhulkayna inaan sharciyaysanno ee ilaa idinkiisa unkoo nabada sharciyayskaas ku dhammaysanno nooguna yaallo aan isku afgarannay anigoo la ahay hiraaba maxaa samow nin la yidhaaho ee ka o- nabadoon ahay niman la yidhaaho cali muuse gardhaale waxaan isugu nimid xafladdan lagu dhigay haabaay in dhulkayn haabaay noola sharciyeeyo maragna nooga yahay mataan cabdulle saddex mataan cabdulle oo wada jirta anaa magacayga caddaan jamcaale ibraahin yahay waxaan codsanaynaa haabaay inayn anshaan beecahaynin ee noola naqshadayhaayo waa isku raacsannahay bilaahi towfiiq aniga nabadoonka waxaan ahay cabdixudhow anagu ka eh aan warkaas idin soo jeediyohaa dhulkayna waa noola cabbirohaya waa noola naqshadayohaa waxaa muudo ah berkaan galbana ka eh nabadoon oo haabaay joogo warka ay walaalahay iga horreeyi yiraheen hal ka bedelan iyo mareed yaallo aan isku- aan isku waafaqnay saasaan warka ku dhamaystay nabadoon cali cismaan siid cali iyo cabdulaahi dheere iyo xildhibaan samow makaraan ayaa soo xiray madasha kulanka iyaguna si cad u sheegay inay goobjoog ka yihiin heshiiskaasi haabaay walaalahayd bariise mataanaa naloo aan noo yeeray waxayna noogu yeereen walax dhallahoy ayaga lahaayeen inay suubsadaan una suubsadaan sifa sharciya bariisana caliyaale iyo haabaay iyo bashaqlow deggan yahay waa isla joogaan una kuwaa la dhalanoo walaalahoodaan nahay nimankii mat- mataan cabdulla saddex waa cidda u yareedaan nahay markaatiyaan nahay waxaa la yidhi hilibka cusbo leh iyo hawsho markaati leh sooma xumaadaan inay sharciyaysahaayaan maantay waxaa waxaana wacay walaalahayna bariise muntaan oo saddex tubood isaga yimid ceel bashaqle iyo ceel habaay iyo calyaalo bariise saddexdaas tubood degan yahay xaalkayna dhulkaana ilaahayna makanshay toddoba sumadoodaanahay toddoba dugaalaanahay duqaynana xuseen cali nuur waaye ilmaha oo ka dhasheen ninkii dhib qaba ha loo yimaado dhulkana kor iyo baryaa looga yimid dukumiintiyaa ku yaalahaynaa idinkana ogaadaha waxa unaka xalli weynana waa idiin keenaynayna dhehen ununa inaa xa- waxay xalli waayaan xallinana diyaaraa u nahay aniga samow cali makaraanaan la yidhaahaa xildhibaan golaha deegaanka degmada warsheekh laga soo doortay ahay meesha layga doortana inta waay waxaan rabnaa marka dadka xoogaa barabagaanka qaladaadka ah s- samaynaayo oo weliba dad waaweyn oo mas-uuliyiina oo mas-uuliyiina oo qaarkood hatee ka soo fushay dhulka haabaay garabcad danguud waaye ka soo fushay waxaan leennahay haabaay danguud ma aha haabaay waxaa iska le bariise haabaayaa iska le aayihiisan inuu ka tashadana asagaa awoodo wuxuu leeyahay odayaal dhaqanuu leeyahay odayaasha dhaqan guddoomiyey leeyihiin shiiqa culamaa udiinay leeyihiin shiiqay leeyihiin waxaa meeshaan isugu yimid toddobadii dugaal iyo duqoodi iyo adeerradii haabaay ee bashaqle iyo calyaalo iyo duulyamantaan iyo diilamantaan wakii duqowdoori waxa waayey meeshaan maanta buuq ma jiro khilaaf ma jiro xoog ma jiro xaraasha ma jiro haabaay xaraasha ma ahan haabaay xaraasha ma ahan taas waa laysku raacsan yahay haabaay xaraash ma ahan waa laysku raacsan yahay waxa waaye meeshaan dadka waxaa layidhi sheekh in loo mas'alo xumeeyo waa sheeko xumeeyaa layidhi masalada xume beryahan socotay xaraash maaha ka baxyo haabaay waa abkaab dhulkan waa la waa lagu noolaahaa meel kaloo loo guuro ma jirto een, ma bar isma barakiciyo wayno meeshaan waxa waayey waa la deegaameeyaha qof la arkaba dhulkii maadaama dukumiinti laga dhigay dhulkan dukumiintiyaa qof qof loo sii ahaa qaar ka mid ah dhallinyaro si qaldan wax loogu sheegay ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay goobta waxayna soo dhoweeyeen sharciyeenta dhulkaas laakiin soomaalida si qaldanay wax isugu sheegtaa si qaldana wax lagugu sheego toddobadi dugaal iyo nabadoonadoori eh, waa isgaar taagan yihiin raggii oo shalay qaladka loo sheegay ee qaladkii birigaa laga qalad baxsho aniga shalay ragga ka hadlayaan ay facebook ragga qaladka loo sheegaan ku jiro waxaa la yidhi ila yimi ana gurigeyga joogo dhulkaaga lagada rabaa la boobi rabaa aad saddexna boobi rabtaa xanaagga waxaasaa iga keena
codkaasi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayaga cabdisalaam duule shaakir geesta kaleetana ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa howlgallo xoogan ka wado xadkay wadaagaan gobollada galguduud iyo shabeellada dhexe ee soomaaliya warka ka imaanaya bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey halkaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ka dhana dagaalamayaasha shabaab howlgalladan ayay ciidamadu ku bartilmaameydsadeen fariisimo dagaalamayaasha shabaab ay lahaayeen waxaana wararka aynu ku helayno gobolka shabeellada dhexe ama xadka ay wadaagaan gobollada shabeellada dhexe ee galguduud ay sheegayaan in halkaasi ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamadan ka tirsan kuwa militariga soomaaliya oo kaashanaya ciidamada daraawiishta maamulka galmudug howlgalladan ayaa si gaara kaga dhacay deegaano dhaca duleedka magaalada galcad ee gobolka galguduud iyo gooba iyo goobo kale oo xuduudda gobolkaasi uu la wadaago gobolka shabeellada dhexe waxaana ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug lasoo warinayaa inay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay xoojiyeen dhaqdhaqaaqyada ka dhana kooxda shabaab ee ay ka wadaan gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ama xadkay wadaagaan gobollada galguduud iyo shabeellada dhexe ee soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa horaan ku dhawaaqday in wejiga labaad ee dagaalka shabaab ka dhana la gudageli doono iyadoo howlgalladan ay ku soo aadayaan iyadoo dowladdu isku diyaarinayso ambaqaadidda wejiga labaad ee dagaalka ka dhana shabaab shala ayaed markii wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya ay sheegtay in howlgallo laga fuliyey gobolada shabeellada dhexe iyo galguduud xadkay wadaagaan iyo eh, magaalada galcad duleedkeeda in lagu dilay ku dhowaad afartameeye ka tirsan dagaalamayaasha shabaab sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya gudaana warkiis waxaad saaka kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho akhyaartaana dhegeysataa saaka waanaginta nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel